You're listening to 3CR.
Community Radio.
855 AM.
dhegeystayaaalkan waa tigeystaca codka afka soomaaliga oo xamdi axmed cali ayaan la socodsiinaya iiraan ayaa san ila daadiinaya waxaad naga dhegeysanaysaan mowjada dheerarkeedu uu yahay sideed boqol iyo konton iyo shan am-ka sidoo kale shabakada internetka tcr org au oo aad ka dhegeysan karta ilaa isbuuc waxaa iyadana beryahan aan bilownay inaanu webi shabeelle ayaan isagana ku darnaa libaano soo dhowow waa ku mahadsanta xamdi oo ku dhawaha idaacadda ha ee libanow ee waxaan iyadana soo dhaweynayaa dadka naga daawan doonaa ee webi shabeelle ee ee mataqaanaa yaan iyagana soo dhaweynaynaa wixii ay maarta fikradooda commentiga ha ku see maxaa dhihi jirta wixii dhihi jira maxaa libanow commenti share like alaka waxaan ku leeyahay subscribe, subscribe subscribe ha waxaan ku leeyahay waxaasoo dhan wax alla wixii fiicnaay oo dhan wax walba Ha, dhahaa ha, misgareynna ha, heshiisyada ugu ha, dambeeyey iyo ha, yaa shaqada ugu dambeeyey ugu dambeeye ha lagu haynayo Eh, libanow haddaan ku bilowno waddanka gudihiisa eh, waxaa runtii loo diyaargaroobahayaa doorashadii gobolka victoria oo dhici doonta bisha kow iyo tobnaad oo hadda waxaan ku jirnaa bishii lixaad oo waxay kadib bilaaban doontaa Six months ka marka eh, lix bilood miya mise- ama afar bilood dib.
ilaa Shan bilood ah, afar bilood wey maadaama labayo toban ayna gaadhayn xataa afar bilood baad moodaa inay dhexdeeda waxaan aduu dhexdeeda ah marka waxaa socda eh, kambeynkiibaa yaa isu xooga u socda Eh, libano waxaa marka eh, ku samaynaysa isbeddel weyn oo ama noqon doonta waxay soomaalidu dhihi jirtay ilka doofin la sahadsay show ninku waxaan u malanayaa eh, ilka doofaar ahaa mise ilka doofi labada midka dadna bahalka nin waqtiga libano doofaar bay dhahaan dadna doofay bay dhahaan Doofaar.
doofaar iyo doofay labada waa la dhahaa Waa hagaag.
waa bahalkan eh, bigga la dhaho laakiinse inkastoosan ahayn exactly kan qoladan hadda la- la- la maad xanaaneeyey ee buuran ee cad ee xaydha miidhan een ilkana lahayn Dumar- Kenya.
do- do- doonfaar farow aan dhihi jirnay annaga, doonfaar farow haa keenii inagu xaggeenii ahaa waddankeenii anigu aan arki jiray meelahaas oo ordo bal waxaa weye ilka dhaadheero intaa leh le- oo, eh, leh weeye haa geesa leh haa Ah, markaas waa nin- waa kanuu ninku leeyahay ilka doofaar la sahansay show ninkan oo madaxa taagay saas u dhahay mogta buu arkay oo ilka weyla markaas uu show miyuu cararay waxaa markaas wuxuu wale ilka doofaar la sahansay buu yiri hadda marka arrinta waxay tahay liibaan halkaa mari doonta qoladii la dhihi jiray one nation ama haweeneyda la yidhahdo boolin hanson oo waddankan soo bilowday siyaasadiisa labaatan sano ka hor oo xataa mar xabis gashay oo marna keliyeed ahayd ordo oo dadku necab yihiin oo fish and chips lagu sheego oo arrimo mar hore aan ka hadalnay oo please explain soo martay oo meelo badan soo martay Xamdi oo ama soddon sano ah, soddon sano inuu ku jirto umaleynaya.
soddon sano miyaan na- Ah, eh, eh, 1996, 96 97 meelahaas oo soo gaara.
96 meelahaas ama waxaa marka 96 laga joogo hadda Soddon- soddon sano.
soddon miya eh, ma soddon bay sigtaaba hadda Soddonkii wix.
Bismillaahi rahmaani rahiim.
Horta waa- waa- haa marka islaantiiba hadda waxay wadaan carcara oo weyru caadi ah waxaan ognahay ninkii mar ahaaba eh, ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddankan austraaliya mar ahaa eh, anima jos oo nin ninkasoo iska waalan oo aan aad loo meelo badan ka dhaca u yahay haddana ninkii baaba ururkeeda ku tabmaday marka beryahan spotlarka waxa dhacay iyo ururkeeda haystaa warar ee aftida hadda u dambeysay soo baxaysa waxay sheegaysaa oo ay tihi haddii doorasho hadda la qabto federaalka ah waxaa lagu qiyaasay ururkaasi inuu ilaa konton kursi meesha hadda maanta hal kursi oo berigi dhawat ay ku guulaysan shaqada ama ka fadhiisto ama waxa u dhaco oo loo dib loogu tartamo ayaa kursigii ugu horreeyey ee waxa la dhaho lower house oo guriga dowladda laga dhiso guriga ay hadda hal keli ah ka haystaan oo xataa kaanaftigiisa dib ay kaga guulaysteen ayaa waxaa laleeyahay inayba ilaa konton kursi ay ku guulaysan konton kursi ay ku guulaystaan taasi meesha hadda mucaaradku uu yahay eh, dhowr iyo labaatan mucaaradku uu ka haysto dhowr iyo labaatan marka maxaa leedahay saa arrinta u dhacdo iyo waxa u dhow inayba iyagu mucaaradka noqoto looma loogama tu- loogama shaka qabo hadda looma malayn hayo inay dowladda ku guulaysanayaan laakiinse inayba mucaarad noqoto oo ururkii liberaalka iyo xisbiga ay wadankadaba ka baxaan Xamdi oo kale markii fadhigaas waxa ay sheegayso waa toddobaatan iyo shan aan u maleynaya.
haa ta kale marka waa boqol iyo maxaa weeye konton miya kuraasta dhan waa boqol iyo konton Waa toddobaatan iyo marka shan.
konton hadday ku guulaystaan Waa- waa- that means saddex meelood meel oo kale meel, ay ku haa.
guulaysteen Marka haa dowladda- marka aqlabiyad buuxda ma haysta sida la sheegayo Mhm.
ee laakiinse waxay si fiican ay ka badinayaan mucaaradka hadda maanta Qiyaas sidii laakiin siba- wax la hubo maaha.
mame waa un haa afsida soo kusoo baxday wey. Eh, eh, waa haddii wax kastan waa isbedeli karaa marka arrintaana codka ugu badan oo ka go-ayaa waa dadkada weye liberaalka nationalka qolada dhexe ee coalitionka iyo dadka codka ugu badan ka go-aya marka horta arrintaasa socotaa laba midun bay noqon maalinkii la gaaro sanadka 2028 kan una dowladda federaalka ay ku aadan tahay imaa inuu wax wax ka rumoobo oo buulan hansen ay noqoto kuweedda labaad ee waddanka australia waxay soo gurguurtaba ama inay noqoto ilka doofaar la fahansan waxaasoo dhanba uu ku noqdo un maaragtay hal bacaad lagu lisay haye uu noqdo waa saa marka laakiinse eh, time will tell bay dhahaan gaaladu time will tell waktiga asaga ah aha markii la gaaro ayaa la ogaani inay eh, Bolan Hansen iyo One Nation waxaan Ay leenahay kaga please dhabe- explain.
haabili Ah, bi horta mi- miyaan mi ku celinaa horta bilis dad badan inaysaa u garan baa laga yaabaa Ah, fair.
Bolan Hansen waxay ahayd naagtan horta kow dad badan waxaan rabaa inaan dib ugu cedo Bolan Hansen waxay siyaasadda ku soo gashay marka hore iyadoo liberaal ah. liberal weliba john howard ninka la dhihi jiray oo muxuu ahaa kura- ra-iisul wasaarayaasha ugu badan ee kusoo noqnoqday uu yahay australia ayaa weliba nool yahay ayaa 1996 baa lasoo doortay ayaa ururkooda ayay ku jirtay inay inay usoo istaagtay oo waxay ahayd endorse ururadu ashkaas bay endorse gareeyeen ama ay taageeraan oo dhalinyarada inuu naga tirsan yahay markii kaambeynka uu bilaabanayay markay kaambeynkii bilowday iyadoo liberaal ay ku- kaambeynka ku bilowday ayaa marka waxyaale aan loo joogin oo liberaalku si kastoo ay right u yihiin ayna u adkeysan karin balin bay ku dhaqaaqday way ka mid tahay eh, dalka waa walaalo qabsanhayaa eeshiyaankan la qabsanhayaa dadkii australiyaanka fikir bay ku sugan yihiin iyo waxaa loo jooga bay la kacday markaasuu marka liberaalkii dheheen "Nananana, arrintan waxooga lilibad waad ku yaraad waad yara badbadinaysaa Waa- waad yara badbadinaysaa ya waxaa lagu yidhi arrintaasi eh, eh, waad yara waad ku yara dardaraysaa yaa la yidhi waad ku dardaraysaa baa la yidhi waxaan caadi ma aho baa la diiday Mm.
markaasa waxaa lagu sameeyey waxa la dhaho disendorsement isnood macnaha waxaa weeye hali nagama tirsano islaantaasi nagama tirsano kursiga asaga ahayn marka hore aan ku taageernay hadday ku guulaysato annaga nagama tirsanee ogaada arrintii bay marka ku guulaysatay iyadoo sidaa la yidhi haddana kursigeedu ku guulaysatay markaasi waxay soo ogtaagtada keligeed waxyaalihii marka ti- markii waxa la dhaho- baarlamaanka marka ay ka hadlaysay u horreysay waxaa la dhahaa maiden speak marka ruuxa marka koowaad ee baarlamaanka loo doorto ayuu hadalkiisii eh, maiden maxaa u malay inuu yahay udub wuxuu ku dhugub baxay oo kale waxaan casoo dhigan Ah, doorashadii u horreysay oo kale. ها يروح مركا وشهلا او مركا اسمه روحنا مبدا يسوي انت بدل مركا نسيه ودد يروي يروي دايس ويرتاي سياسته ku cusub marka markaas marka la dhahaa bal inuu sheego si uu hadhow dhaho wixii bal maxaa iska bedelay u dhaho waxaani marka meelin siinka ay ku hadashay baa liibana waxaa ka mid ahaa inay tiri we we will be swamped by the asians Ah, waxaan naga eh, na- na- waxaan na- harqin na doonaa harqin doona hawaka Ah, ah.
waxaan na harqin doona Haya.
oo daad ah noo qaadi doona Haya.
eeshiyaanka bay tahay iyo dadkan dibadda ka imaanaya markaas hal mar baan xusuustaa miyiri in aad wax awal hor australia xataa ruuxii saasoo kale u yara hadla ee si toos ah carabka saa uguma soo dhufan jirin ruux marka baarlamaanka australia ku jira oo dhahahaya saa u arrinta u qayaxaya oo haddana dalalkan agteena ee dariska noo ahe ee aadka nooga fara badan ee south east asia Mhm.
haddana farka ku fiiqahaya waxay noqotay runtii si waxay ku riday argagax wax waxay noqotay la yaab leh marka waan xusuustaa markii la waraystay in badan la waraystay ee maalinka u dambeysay qolada eh, programmada australia aadka loo yaqaana sixty minute omnibus oo online uu soo dayn jiray yaa gabadh Lee- lee hays la dhaho hadda way ritaargooda u imanaysa ayaa maalinka u dambeysay bal soo tiri bolan hansen waxaan rabaa inaan ku waraysto waayahay baytu way aqbashay wariyaasha mugta khibradda lahna waxay mar kastaba raadiyaan wax la dhaho kaj ruuxa ay ku kadiyaan weliba oo had doonti ah haa oo oo ruuxa keys- keys ku qabta haduu ruuxu dadka khibradda leh way iska gartaan xataa iyagoo hadalkiisa u rabeen u dhahaya ayay marka u horeysa fahmayaan in la doonayo hadal in laga qabto marka way way ka- way ka way ka xumaynayaanoo hadalkii way usoo meermeeraysan markaasay mar damba dina dhahayaan wixii hataa ay rabeen inay dhahaan ayadase waxay ku noqotay kado markaase waxay noqotay wax marka ruux kasta uu arkay waxay hal marba waxay ku tiri berigaana aad arrintaa lama sheegin qolin hasan ayu homophobic hadalkii ugu horreysay waxay ugu bilowday marku markay doorashadii markuu eh, hadalkii bilowday ayaa waxay ku tiri ayu homophobic homophobic waxaa la dhahaa dadka ma garan eh, guryoodka oo kale ereyga ugu habboon ee soomaaliga dhihi kara waxaa weeye dad baa waxay dhahayaan cunsuri ma oo cunsuri ma oo waa dad ma waa dad guryood macnaha waxaa weeye ruuxa eh, ma garan gurigiisa iyo meesha uu yaqaano iyo dadka uu yaqaano mooyeene waxa kaloo dhan ka cabsanaya dadkaasaa dhaha homophobic baa la dhahaa macnaha ruuxii hadduu gurigiisa joogo banaanka hadduu baxo waa cabsani oo wax alla meesha inuu dib u keeniyo moodi hadduu tuulo degan yahay tuulada wixii ka baxsan xumoodi balaaye inay jirto oo la iscunayo marka ruuxaasoo kale la dhaha homophobic markaasa waxay tiri ayuu homophobic bay ku tiri wax nashow balnaas weligeed meel maqal markaas iyadana si laba ka la kac lah oo la kac lahayn oo iska la- la- lama filaan ah ayaa waxay u tiri please explain si dhacdo beri dhanba marka australia oo dhan waxay ahayd ruux kasta markii lagu dhaho please explain fasal la dhex jiray oo lagu bartay. haaseen baa loo gaaday Haaseen baa ka aya- hadlay.
iyadii baa lagu bartay maxayna asalka arrinta kusoo ururaysaa uun kusoo ururaysaa uun ruux aad siyaasadda uga hadlay oo isu arka inuu siyaasi yahay oo siyaasadda dibadda ka hadlayo oo qarankii baan badbaadin leh haddana aan garanaynin wax su- soo simbal oo ah eh, homophobic waxa uu yahay aan garanaynin oo shoo ka qaaday Alxamdulillah- horta ayay alxamdulillah keentay.
adoo ku watay hees baa laga sameeyey nin Mm.
australia ku jooga Yeah.
oo queensland ah buu ka sameeyey hees awana malay oo hata waxaan dadka asbaad laga ayada sameeyey muddo dheer socotay Ah.
aakhirkii dacwad bay la kurtay oo waxay tiri Mm.
sharafteeda lagu dhaawacaya heestan yaaba la dhegeysan bay Aye, waa laga ogolaaday aye.
Heestii- waa laga joojiyey miya heestii waaba la duugay Aye.
heestaa lagu duugay
islaantii saas ahayd baa libaanow waxay soo qabcabata horta waa xab- markii u dambeysay xabis baa uga uga dambeeyay arrinta xabis bay gashay mogta dad badan ma ogo xabis bay gashay muddo dhowr bilood ama maalin inuu ahaa bay ku jirtay inay waxaana lagu ha- lagu haystay wuxuu ahaa inay lacagtii eh, eh, eh, australia ruux markuu doorasho ku guuleysto oo eh, sorry markuu m b yahay ama ha noqdo dowladda ama mucaaradka ha noqdo ama independent ha noqdo lacag waxaa jirta la siiya sida shaqaale oo kale inta badan lacagta ayagaa maamula shaqaale intaas inta shaqaale rabaan wax gaar ah shaqaale ku shaqaysan shaqaale sodo shaqaale Eh, lacaga koreyadan waxaa jirta eh, loogu talagalay in xafiiska ay ku maamulaan Eh, oo badhna dee taata shaqaalaha oo kale lacagtooda waxaa bixinaysa dowladda iyadoo ruuxu shaqo ku maro isagu un shaqaalaysan mooyaane ruuxan laii shaqaaleeya gurigi mooyaane mushaarka waxaa bixinaya wasaaradda financiga baa bixinaysa oo iyagu wax awooda badan kuma ayro laakiinse waxay awood ku leeyihiin lacagaha kale loogu talagalay in in hotel lagu guriga eh, maarata xafiiska oo kale eh, ha transportka oo kale eh, waxyaalo lagu soo gato waraaqa ha lagu soo gato waxyaalo badan waxaa jirta ay xafiiska eh, adminkiisii oo lacaga marka arrimihii ayaa waxaa lagu soo eedeeyey inay si qalaba u isticmaashay arrintii baa lagu soo eedeeyey waa lagu helay xabis bay gashay Markii, eh, intii lagu xukumay hadda ma xusuusto balse iyadoon xabiskii dhammaysan u dhoweyn ayaa waxay ka qaadatay abiil abiilka marka dambe ay ku guulaysatay sidii bay kusoo baxday mudday marka iska yar aamusnayd haddana way soo noqotay hadda waxay kusoo noqday marka waxay kaga jirtaa eh, eh, baarlamaanka waxaa la dhaho abba house abba houseka meesha waxaa waa meesha eh, eh, senatka la dhaho meel area kooban ma- ma matasho laakiinse gobolkaas unbay uun meesha dadkeeda ay joogaan oo dhan bay- yay matashaa xamdi marka adaa ku watee Mm.
maadaama ay heshay macnaha taageero saas u badan Mm.
maxay ka dhigan tahay maxay ka dhigantay horta isbeddel eh, saan sheegaya wey aakhirkii doorashada soo socota waxaa already lagu qiyaasayaa doorashada waxa ugu horeysa u malayaa gobol ahaan markii loo fiiriyo horta midii sorry waxaa ka horreysay intii hadda caraheedu uu soo kacay waxaa ka horreysay south australia waxaan unay south australia hee kursimiyey waxbay ku guuleysan wax badanse kuma guuleysanin midda ku xiga ee lagu teysti garayn karo isna wuxuu noqon doona gobolka victoria laakiinse xagga federaalka oo carcaraha ugu weyn ay ku wado waxaa la ogaan doonaa tw- eh, 2028-ka markay doorashada federaalka dhacdo ayay ama noqon doontaa ilka doofaar la sahrisay oo wixii iyo kontonkii kursi iyo wixii hal bacaad lagu leysay u noqon ama haddii kale ay noqonaysaa quwad saddexaad haddayna noqoninba quwadda labaad wadanka siyaasadda australia marka eh, runtii walaac badan baa laga muujinaya dadku ay ka muujinayaan inkasta oo aan anigu aan aad uga sii walaac uga qabin ana sheegaysaa sababta waxaa weye australia nidaamkeedu runtii waa uu ka duwan yahay khaasatan midka Mareykanka oo kale eh, waa parliamentary system waana party system marka taa darteed waxa u suu- uma suurtagelinaysa ruuxu cod kasta oo uu haysto iyo si kasta oo taageero u haysto inuu amar taageerayo way ku adag tahay sababtoo ah siyaasadiisu dhan waxay ku salaysan tahay mbiyada baarlamaanka fadhiga marka kuwaana mid kastana markuu ururka ha dantiisa ha fiiriyo doorashada guud ha fiiriyo laakiin ruux walba haddana wuxuu talada ku hayaa dadka meeshii isagu laga soo dooranayay jooga si ay u arkaan dantooda marka waxay u dooranayaan inay inay maciishada loo raqiisiyo inay shaqo ay helaan inay waxbarasho helaan inaynan cabsanin inay nabadgelyo waxaa wey waxa ay xooga saarayaan haddaadu meesha marka ku mashquulto uun inaadun tiraahdo adduunkan kala gadin iyo waxbaan samayn iyo australia aan ka dhigiyo aad laakiinse qutulyoomkoodii iyo maciishadoodii maalinka ah iyo cabsidoodii iyo waxbarashadoodii iyo ciyaalkoodii aadan waxba ka qabanaynin mbigoodii baa la waci oo leeyahay low anaga waxaad sheegaysay adduun baan kala hagaajinayna ma garanayne What- what's going on baa lagu dhihi taasaa marka xakamaynaysa waxaa kaloo iyadana xakamayn baartiga isagana urur buu ruuxi ka tirsan ururkaasna xubnay leeyihiin xubnahaasna waxaa ugu xoog badan kuwa kuwa baarlamaanka ku jira kuwa kaloon baarlamaanka ku jirin way ku jiraan taasoo dadba marka waxay keenaysaa in aynan sida ay rabto sida hadda maraykanka oo kale donald trump intii la doortay uu- uu wuxuu doona qasti labi karo afarta sano soo socota ma aho maahan xakamayn xooga badan oo aynan meel ka mari karin ya- ya- yaa dul saaranay marka saa darteed am- aa, donald hanson awooddaa ma ay laho karti iyo maskax ay ku maamusho oo xubnaha baarlamaanka ee fara badan ee hadda baarlamaanka soo galay iyo xubnaha guud ee ururka iyo shacabka guud iyo isku- ma ay awood marka wa- si badanba marka ayuu ugu dhici doonaa qasiya lab waa laga yaabaa inay doorashada hadda u dambaysa markii lagu gu- ay- kuraastan hadday ku guulaysato ilaa ta kale ee soo socota laga gaadhayo inuu qas badan ka yimaado laakiin aakhirkiisa ay ugu soconayso ayuu arkaa islodulo inay isbedel weyn ku samayso saan sheegnay hadda already waxaa laleeyahay ururka xulafada ama liberaalka oo weligii muddo dheer ahaa ama dowladda dalka maamulahayay ama mucaaradka ahaa inayba hadda mucaaradnimadii kala baxaan oo donald hasan kaga wareegay
marka maadaama xisbi hadda uu isku bedelayo xisbiga labaad ee talada macnaha kusoo biiri doona Ah.
Een, ma laga yaabaa bulin hansom keliya inaan arkayna mooyaane Mm.
dad kale awoodo kale ka sarreeya oo ayaga garab fadhiyo oo maamulka xooga dee waa boonti fiican wey waa boonti aad u fiican waxaa saan haddaayay maadaama uu idhi waa party system buulan hanson hadda iyadu waxay iska dhigaysaa mar bay moogtay buulan hanson is one nation hadda waxaa la dhahaa un one nation basiixa magaciisaasay ka dhigtay xisbirigii oris markay biladay wuxuu ahaa buulan hanson is one nation one nationkii buulan hanson wixii iyadu ay leedahay xaqiiqadaas waxay tahay markuu meeshu noqdo baarti uu noqdo xubnuu yahay xubnahaas waxay dooran karaan ruux alla ruuxi ay rabaan aqlabiyad haysta waxaaba laga yaabaaba hadda markay saa doorashada u dhacdo inta aan la gaarin hadday xubnihi isu yimaadaan inay dhahaan bulanhaas liider noo noqon maysa ruuxaa liider noo noqon karta waxaa laga yaabaa oo dad badan mar qiyaasaba ninka hadda aan kuleeyahay mar ahaan jiray eh, nationalka ka tirsanaa eh, mar hogaaminayay nationalka eh, mar eh, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka noqday eh, barnaby jobs inuuba ka qaadaba marka waxay ku xirnaanaysaa un xubnaha ururku sida ay u arkaan dantooda iyo siday usii jiri karaan aad iyo aad baynu ugu dhowdahay in ay buunin hansan transitionka labaad ee one nation uu noqdo iyadu inayna hogaamin kuwa kale ay kala wareegaan marka tiina dad baa marka waxay leeyihiin adduunyada dadku wixii ay ka rabeen bulan ruux bulansan liibaan waxaa laisba ubaahan isweydiiyo maxay dadku ka rabaan waxay ku arkaan inay iska tagaan ruux iska daacada maskax badan bay haysaa iyo caqli badan bay haysaa iyo xal badan bay keeni ma laguma arko waxaase lagu arkaa inay tahay ruux iska daacada dadka maaragtay caadiga ah ee iska masaakiinta ah ee mataqaana dantooda iska eryada Eh, markii wax la weydiiyo la yaaban waris waris inaad dhaha Eh, haddii la dhaho eh, dad iyo muxuu yahay aan kala sheegin hadday ruux necbiyiin nin waan necbahay haddii ruux jecelyihiin waan jecel eh, waa- aan ba- aan saabasaabaynaynin oon diblomaatiga iyo isticmaalaynin dadkaa way hor dadka ay so- ay kasbanayso marka dadba waxay leeyihiin dawaayi haddii buun hansan meesha ka baxo mid caqli badan oo smart oo arti kalada uu yimaado dadki waxay dhahaan kuwani kani kuwii hore buu la mid yahay ra-iisul wasaaraha iyo ninkan mucaaradka iyo qolihii weliga hadda soo maamuli jiray inuu la mid yahay mid ay dhahaan baa laga yaabaa oo markaa dee dadka haddana dib loogaga noqdo Eh, laakiin si waa suurtagal hadduu ruux caqli badan oo maskax leh oo yidhaahda maya kuwaas oo kale ma ihi- ihi- sidoo kale waan caqli badnahay, sidoo kale waan maskax badnahay, sidoo kale waan aragti badnahay. Laakiin mise waxyaalahaas aan ilaahay ka saaraynin baa dadka qaar ay hadhow dhaho. Waa laga yaabaa dadka dadka isnasbaday inay- inay haystaan waa suurtagal. Riskigaas meesha markas ma jiro. Yes, yes. Hal- hal- hal- hal- shaqaalaha, eh, low income, ha, ha, ha, ha. Ha, ha. war- warunta waa dadka eh, guud ahaan ahahaya Soomaaliyeed ee oo dad meel meel meel meel ayaa laleeyahay- laleeyahay dalka waa idin laleeyahay. Waana- waana arrin muhiim ah dadka in aan fahmaan. Asalka, midda horta marka loo fiiriyo, nooc suurinimo ah ayaa halkan ka muuqda. Dad badan oo waxaa jira eh, waana isdilin aan- aan daacadnimadiisa intihaya, eh, annaga haatan ahayn dad, eh, codsaday horumar keenay loogu yimid lagu dayanhayo hatana si amnigii baana anigii baana la ildoobay marka madaxdu ama dadka way baraarujin oo way caqli waxaa ma soconayso markii aan Australia dadka daandaanka Australia marka waxay tecnolojiyada iyo dhaqaalaha iyo horumarka iyo adduunka aan xiran xiran lahayn lahayn inaan inaan arrintan waxaa is haysanin Waxaa keenaynay in ay afarta gabdhe adduunka laga yimid oo markaana dadka badnaana dhaqaalihii horumar
samaynay.
yaa sababtay hadduu hadduu warka ruux ruux kasta kasta u sheega sheega dadka dadka uu uu kan kan yal yal yalla waayo waayo oo oo sida Donald Trump oo maga mag mag mag mag America great great again haa haa waana sheeko dadku ugu ugu meel meel kasta kasta khudaarta dadku waaweyn Allah Allah waxaa iska hayaan Soomaaliya waaweyn
waaweyn waaweyn oo oo dhaqaalaha dhaqaalaha berigii Soomaaliya beriga asaga ahaa waxyaalaha dhibaatooyinka soo baxaan Maanta waxaa laga yaabaa boqol ruux inuu inuu dhirta adiga diris diris ku gaadhay aasan dowladiyihii ka hadlin inaadan maqal laakiin se asaga arrintaa waa qalbiga laga gaadhi hadduse miyuu miyuu shee sheegayna waxaa saxaafta laga gaadhi inuu nabad yahay asagoo waxaa laga yaabaa inuu tuulooyinka ka soo dhacdo boqol boqol ruux baa baa oo dhimatay marka marka marka qaar qaar qaar uu miyuu miyuu sheegayo macnaheedu oo oo badbantay sidii waxa waxa uu sheegay in badan iyo ogaanshaha afaf badan marka taana waa muhiim taasoo inay ku darsadaan adiga siyaasi waa siyaasi ah Soomaaliga Soomaaliga sidoo kale shirkada internetka waxaan dalbana marba u dalbada dadka aan jirnay ee libaan arrin baa lahayd
ninkaas waa nin dilay laba nin oo business oo u shaqeynayay Victoria Victoria
gabbarbado
marka arrintaas aad bay la yaab u ahayd meel yar oo Victoria ah oo dadku dhan la og yahay wacyigelin badan badan ee jirtay ninkaa wixii ah in la soo shaqeeyay adigoo ah ninkaa wuxuu ku jiri jiray meel tender oo guri oo meel baadiyaha meel ah baadiye sax sax dad badan badan baa qarinayay marka dad waa loo diiday waxaa la yiri ninkaa la ku leh haa haa waxa weeye macnaha sharciga hoostaanay sax sax la yiri muxuu ahaa dameeri labadiisa dhawo haa haa
ruuxa qarin qarinaya haa haa
maadaama dhowr goor loo macnaha fariimo badan loo diro sax sax fariimahaas ay ka qaydeen haa haa ayagiiba intiragaad dhacday badankoodu waa soo sooqay lagama hormarayo booliiska marka waxaan soo cadaynaynaa dadka dad intay yihiin sax sax
iyo wixii macnaha waajib ku ahaa haa haa kala kala galeen haa haa marka maxkamad baa la ayaga loogu maadayay
beer ah oo baadiyaha ah asagoo kontayno ku dhex jiray ayaa laga helay markaasaa dhin halkii lagu dilay booliiska isla waxtaa ka waramaya Mm.
qaabkii lagu dilay Mm.
markii la arkay baa waxaa dhacay waxa la yidhaahdo eh, negotiation haye macnaha dee ninkii in lala gorgorto aa sax oo inuu la dhiibo yidhahdaa inuu soo dhiibo aa marka wuxuu ogolaado wuxuu yidhi kaalaya qamre ilaago kaalaya kuxuban waa arrintaas waan wada dhammaynaynaa kaalaya si cayaar cayaar buu haddana mistooladii ninkii booliiska uu dilay si Eh.
badan u dilay Eh.
buu intuu soo qaaday Eh.
buu macnaha dee dadkii tusay Tusay, macnaha haa, booliiskii marka haa.
sidaa waxaa la macnaha khamrida aan sheegaya bastooladan weeye oo anaa kale tagay Waa- waa sida- sidii baa- cabsiinaya aa Ah, marka ninkaa nin arxan daran buu ahaa Had- aakhirku waxa uu ha ha ha yaa, Ah, dad badan baa la liibana moogteen dad badan yaan dhihin soo dad waxaa jiray u arkayay ninkaasi inuu ahaa nin daniyey ah oo boolisku ay ku xadgudbeen oo waas moogtay inuu ahaa Eh, waxaa la liibana sideedan mudan waxaan maqlay nin waxaa jira australia loo yaqaano famous ned carry wuxuu ahaa irish aha ilaa labaatan jir iyo dhowr labaatan meelahaas uu ahaa boolis buu dembi buu galay markaasuu cararay markaasa booliskii bay ka daba tageen bini boolisku dilay marka dambaa haddana meel uu ku gabanay isagii kuxiso oo la yihahda ned gali kang gang la dhaho intii lagu tegay sawir baa jiro isagoo qafki intuu gashay gashaday oo Brandon Scott buros xidhay xabado ka dahaya yaa markii dambeysay Meeshii- meeshii lagu dilo lagu dhaawacay waa la dhaawacay isagoo nool baa umin soo qabtay oo soo- miyaa xabisku horta lagu dilaan umalayaaba ila ila ila ciijiye baan umalay marka ninkaasi eh, liibano beri waxaa jirta aan maqlay amninkan khaasatan victoria dad badan baa waxay kuna qaybsan yihiin ninkan qolyo dadkii booliska iyo nidaamka iyo umalaya dadkii ingiriiska iyo xagga ka yimid inay yihiin waxay u arkaan inuu ahaa criminal gang ah mujrim ah dadkiisii iyo wixii la halmaanan dad aad inay yihiin kuwii kuwana waxay u arkaan inuu ahaa hero inuu ahaa xorriyadda australia iyo inay eh, dadka booliska ah meel la mariyana inuu sabab u ahaa waxaa lagu yidhi amninka liibanow go- eh, gobolka victoria meelihii weli dareenkii baa ka jira haddaad tagto dhulkii ay dadkii deganaayeen eh, ned keliya kooxdiisu amninkan dad wixii oo kale aaminsan oo isaga taageersan oo arka inuu haliye yahay inaad ku arkin meelaha kalena waxaa waxaa marka arrintan hadda u keena waxay tahay ninkan hadda meesha uu ku tago oanama eastern victoria miyay ahayd waa dhinacii waxaa la yidhi ned keli iyo dadkiisa ay joogaan joogaan haa waa qolooyinka marka la yidhaahdo
haa marka inuu inuu inuu qoladaa ka soo jeedo amaba inuu dee ogaal uu og yahay inuu hadduu meelaha kala tago inuusan ku badbaadaynin oo lagu farsay qolyahaga tuugi la dhihi qoladansi uu hadduu ku dhaho "Ni- nid keli baan kalaan ahayo haddee boolis baan la dagaalamayaa inay kuwa badan oo haddayna xataa sheegin Ha.
iskaga jeesanaya inay jiraan Waasa.
iyo kulley ogaabay u badan tahay inuusan meesha ka soo jeedo malayn maayo marka arrintaana waa arrin yadan xiiso la soo jirta wey ibanow haddaan usii soconno eh, waxaa ka dhacaya waddanka eh, gudihiisa Eh, eh, xaggan eh, waxaan la soconnay iban aad beryahan u socda oo dad badan ay maqlayaan guri la-aanta ayaa australia beryahan dambe aad iyo aad war ku ahaya guryihii oo yaraaday eh, guryihii oo qaari noqday guryaha dowladda khaasatan oo ayagana aad tirada u yaraaday oo la dhaho eh, dowladdii australia gobollada iyo federaalkuba lacagaha ay ku bixinayaan inay guryo cusub la dhiso soddonkii sane ugu dambeysay aad iyo aad iyo aad u yaraaday weliba khaasatan liibana wa- gobolka victoria ayaa waxaa la dhahaa waa gobollada ugu hooseeya inta guri ee ay dhiseen eh, labaatankii sano soddonkii sano u dambeysay natiijada dowladda dhexe ee federaalkuna xoog bay baryaha caro u saaraysa in guryihii badiso eh, gobolka victoria na sidoo kale u saaraynayo arrinta marka waxaan isu sheegaya hadda maxay tahay guryihii liibano ugu horreeyey ee dhaadheer waxaan ognahay magaaladan melbourne inay ku yaalaan afartan iyo guri inkastoo ay laba hadda baxeen afartan iyo laba markay taageeran dhahno Waxaa- Ah, afartan iyo laba guri oo dhaadheer Baa- oo magaalada santarkeeda aan ka fogeyn oo ku hareeraysan oo Victoria dowladda waa ma waa melbourne keliya waa melbourne keliya waa- oo dowladda gobolku ay tiri in la rabo in la hagaajiyo hagaajin lagu sameeyo Mhm.
oo kambeyn badan iyo kasoo badan iyo dagaal xun ee amnigan uu socdo labadii guri ee ugu horreysay afartan iyo afartankii meelaha saddex sano kahor miyaa la sheegay ayaa horta soo gebagabooday eh, istiija dhowray soo mareen marka hore waxay gaareen dadki naga taro oo dhamaystiray waxaa la gaaray inay desaankeeda yeysay tahay eh, in guryuhu maxay yihiin in mise qol weeye oo dadka laga tashaday oo anigu xataa naftooda liibano aan qayb ka ahaa oo runtii aan aad u aaminsanahay dowladdu waxyaaba badan inay naga dhegeysatay waxaana ka mid a dadka haddaan la wadaago meesha guryaha la burburinaya waxay ahaayeen sagaashan iyo lix guri laba guri bay ahaayeen markii la isku daro isku daro waxay eh, ahaayeen sagaashan iyo lix guri sagaashan iyo lix guri mise guriga maxay waa lix iyo toban guri waa lix iyo toban dabaq nidaanow lix iyo toban dabaq oo midkiiba ay ku ay degan yihiin lix lix eh, eh, guri ku yaalan dabaqiiba waa imise saabta korka waa fiican yahay ma waa waqti hore ahayd way yar- way yar ajartaysa ay ahayd arrintu ahayd
marka waxaa leedahay beerahaas kulligood waxa You're listening to a 3CR podcast. 3CR is an independent community radio station based in Melbourne, Australia. We need your financial support to keep going. Go to www.3cr.org.au for more information and to donate online. Now stay tuned to hear the rest of your 3CR podcast.
weye dib habeen baa lagu wada sameynaya laakiin labada ugu horeyso maadaama oo la wada macnaha hadda hooshii gacanta ku Ah.
socoto tirada intii ku taalay mooyaane in ka badan dheeraad baa lagu sameynaya baa la ah.
sameynaya marka lix haddaan ku dhufto lix iyo toban haa midkiiba sorry midkiiba sagaashan iyo lix midkiiba sagaashan iyo lix buu ahaa dabaqii laakaba marka sagaashan iyo lix haddii lagu dhufto eh, lagu dhufto labo waxaa noqonayaan eh, boqol sagaashan iyo labo boqol sagaashan iyo afar haa boqol iyo sagaashan iyo laba guri ayaa meesha laga burburiyey dowladdu marka waxay ay ballan qaaday in ay dhisayso laba boqol afartan iyo sideed Guri.
ha oo guri inay dhisayso marka arrintaasni arrin runtii waxay ahayd aad iyo positive ah guryihii inay aad xogow loo kordhiyey oo lagu daray konton guri oo kale lagu daray midda ka- mid- eh, eh, Total isku- isku darkoodiba haa, isku darkoodiba haa. waxaa kaloo iyadana muhiim ahayd oo iyadana positive ahayd oo lagu sameeyey guriga oo ugu badan guryahaasi waxay ka koobnaayeen hal qol laba qol iyo saddex qol saddex qol baa ugu badnaa welidaaba dad badan oo weliba soomaalida dadkeenu u badan yihiin oo familiska oo iyo shan, lix toddoba sideed eh, ka kooban yaynan meesha deganaan karin way sugayeen in meelo kale guri looga helo Eh, hadallo aan la hadalnay oo nidhi dad waxaa jira guryo fara badan sugayay muddo dheer oo hadda laga raray oo raba inay ku soo noqdaan iyo dadkiina haddii la dhaho maya kuma soo noqon kartaan keli uun qolal idinla ma joogto Eh, arrintaas sax ma aho waxay dowladdu naga ballan qaaday iyaduna markii inay lagu darayo afar qol iyo shan qol afar qol waan u malaynaynay inayna adkayn laakiinse runtii ah, in shan qol lagu darayo aad iyo aad bay noo eh, nooga farxisay oo laakiin waa talaabo weyn oo dowladdu qaaday marka guryihii noocaasa la sameeyey ayaa hadda markii dadkii laga raray statekooda waxaa dadka iminka karo waa laga raray stateconsultationka dadkii lala tashado stateka saddexaad wuxuu noqday inii la dumiyo guriga hadda duminta waa la dhamaystiray hadda muddo beri laga joogo waxaa la dhamaystiray guriga dhulka la dhigay hadda waxaa bilaabanaysa marka dowladda waxyaabaa safkuna soo socota meel wara aan ka maqlay aad weli looga ogo laakiinse waa exclusive weeye liibano warar war soo gaadhay sabtidan ishaaca laga qaadahayo dhagax dhigiddii guryihii dhisidoodii labada dabaq ahaa oo laba boqol iyo afartan iyo sideed guri ah oo ka kooban ilaa shan qol oo guryaha ka kooban yihiin ayaa dhagax dhigidooda la samaynayaa sidii marka hore la sheegay waxaa weye laba- laba kun labaatan iyo sideedda inay diyaar noqon doonaan in lagu gurgo waxaa kaloo guryaha khaas ku yihiin libaano oo guryahan kaleetee la samayn doona inta ka bedeleen dhammaan laba boqol iyo afartan iyo sad- afartan iyo sideedda guri waa guryo dowladeed ayaa waxay dowladdu aad u samaynayeen inay guryo community lagu daro oo mix wax maro community baraayada wax isku daro wax dhan oo dowladdu ay lahayd oo guryo dowladeed ku ooli jireen ayaa la burburin markaas barna waxaa laga dhigaya community barna waxaa laga dhigay private barna waxaa laga dhigay eh, dowladdu waxay leedahay dhammaan labadaa guri iyo afar boqol iyo laba- af- eh, laba boqol iyo afartan iyo sideedu guryo dowlad bay noqonayaan waxaa kaloo iyadana laygu baraarujiyay meel dhowta liibaanow in ay noqon hayaan gurigan gurigaasi australia oo dhan dabaq dhammaantii guri dowladeed aha oo oo oo kontonkii sare lasoo dhaafay la dhiso konton sare lasoo dhaafay guri dabaq aha dabaq aha sababtoo ah guryahan eh, guryo lix iyo toban dabaqa baa laga burburiyey waxaana laga dhisahayaa toddobiyo toban ilaa sideed iyo toban midna waa toddobiyo toban umaanaya midna waa sideed iyo toban dabaq marka waa guryihii ugu horreeyey oo dhammaantood dowladad ahaa oo kontonkii sare lasoo dhaafay marka Saa liido, qaabkii la saa laga dhiso.
yaqaanay oo housing commissionka lagu yaqaanay waxaa lagu soo yaqaanay Oo.
hadda wixii ka horreeyey oo oo soo bilaabatay lixdan sano waa guryahan hadda aan sheegayna la burburinaya dhaadheer weeye oo aadka hadda dad badan marka ay qoorxin yihiin iyo condition aan lahayn old fashion aha oo la rabo in laga takhiiso marka hadda eh, kuwaa markii la dhisay lixdan sano ka hor gudyo dheerdheer oo dowladeed inta kadib lama dhisaynin laakiin kuwan waxay noqonaya kuwii ugu horreeyey oo gudyo dhaadheer oo dabaq ah oo dowladdu ay leedahay maanta boqolkiiba nidaamka maya aad iyo aad iyo aad bay uga bedelan yihiin sidiina loo tusay design anigu waan arkay kow waxay horta leeyihiin afartii dabaqba meel waxay lahaanayaan u dhaxaysa oo banaanka loo bixi oo dadka ka dhaxaysa communal area afartii dabaqba marka afar dabaqa u horeysa marka la dhaafo meel buran bannaanaha oo intaad baxdo liftiga aan hayn oo aad istaagayso oo maata furan yeelanaya waxaa kaloo ay leeyihiin guryaha hoostooda waxaa laga furi doonaa meelo dadku ay ama maqaaxi ha noqoto ama dukaan ha noqoto waxyaalo dadka loogu talagalay ayaa hoosta ku dhigi doona waa guryo air condition leh waa waa guryo waxay noqonayaan energy waxaa leh five star energy macnaheed waxaa weeye guryahan hadda waxaa weeye way aad kuwa qaarkood duleel badan bay leeyihiin marka qabowgaa si sahlan usoo geli ama way way xiran yihiinoo waa dhagax oo mar alla markuu kuleyl yimaado aad bay u kululaanayaan aad iyo aad bay u kululaanayaan guryahan marka wuxuu noqonayaa guryo insulation lagu sameeyey oo aan si sahlanna u kululaanaynin si sahlanna u qabownaynin oo marka aad u baa haddaad u baahato aadan u baahnaynba air condition fara badan iyo ama heater fara badan aad u baahnayn haddaad bulshadaas fiican u xirto adugu waa wax loogu talagalay oo dheer maanta five star sida rajaynayno haa sidan la ballan qaadahayo iyo sida wixii markii beber laga dhigo iyo qoraal laha iyo realitiga markii la tago markaasay kala bedelanaysidii hore hadda baa moogtay markastaba sidii hore iska jecel dad baaba hadda amiga dhowdi kambeenya socda dhahayo guryahan in la bartagtagadayo la difaaco laakiin sababna markii loo fiiriyo aniga waxaan ku dhaha dadka dadkan markay la weydiiyo la maxaad aad u garaynaysaa waxay dhihi waa gurya historic ahaa waha waa gurya cadcadaaga waa gurya kana laakiinse waxay iloobahayaan dadka degan dadka degan maxaa ayaga danta ugu jirta ma dhahayaan haddaad tiraahdo gurigan waa historic historinimadiisaan rabaa in loo hayo hadda way adigu kaali deg oo adigu kaali dego historinimadiisa ku hay oo u dulqaaday dhibkiisi iyo dhaqarkiisiyo aana fiirfiirsanne oon dhahan gurigii todobaatan sano ka hor la dhisay weeye oo aad tiraahdo wayna jiraan guryo waxaa jira saa loo hayo oo lagu hayo dowladda ay diido oo tiraahdo waa historic weeye way qoorxiyiin hay qoorxoodaa dhibaatooyin baa ka jirto hada inay dumaan baa laga yaabaa hadda ayaan taariikhdii baa lagu xusuusanayaa marka waxaa dhaca give up baa la sameeyaa waxbaa give up lagu samaynayaa marka dad baa waxay rabaan inay jiraan dadka dhibkiisu u gaarayaan in iyaga ayna noqonin oo dad kale ka ay noqdaan inay dadka
waxaa layidhi tusii taabsiye laakiin haddii arkaan guryahan waxaa laga yaabaa kuwa hadda oo oldiga ah inay dhahaan durba dadkii macnaha waa ku qanacsan nawaba dhibataayo shekigaa jira waan aragnayba guryo hadda facility fiican oo ugu noolaan karo oo carruurtu ku nawaba dhacdayba libana wayba dhacdayba oo guryo hadda la dhisay dadka marka ugu horreysa waxooga way ka yareysaan marka lugta meel ugu cusub yahay waxa kii hore uu kaga liitan aragtida waxyaala hadda soomaalidu weliba familiya naaja weeye waxay jecel yihiin hal qowl inay laba sacood saddex sacood la dhigo qoralka marka biyahan dambe waxay xooga lasanta markii isa guriga meesha midan roobka ee la fadhiisto ee dhexdhexaadka ah ayaa guryaha qaarkood aad loo weyneeya oo dadku inay isku baxaan oo ciyaalka ku ciyaaraan oo ay doonaan ay iscaydcaydsadaan laakiinse qoralka qol iyo qofka waa yariyo waxa laga yaabaa hal saciid inta la geliyo wax kale in la gelin karin marka soomaalidu arrintaa marka way way way mar ma jeclo oo way necab yihiin laakiinse runtii haddana markii loo fiiriyo dadka desaankan sameeyey waxyaalo badan waxaa jirta oo ciyaalka koritaankooda iyo caafimaadkooda u fiican oo xooga saarayaan meelaha baryahan hadda la ogyahay waxaa weeye internet iyo computer iyo game baa jira marka damo ilmaha qolkooda laga soo saaro oo meel la keeno aha haddayna banaanka u baxaynin meel ay dadkii iyaga isdhex kacaan oo waalidkoodii ay isdhex kacaan oo ciyaalka ay ku ciyaaraan oo iyaga xataa ilmaha hadduu computer isticmaalayo haddii kuwo kale la joogaan waxba waxbu dhacna laakiinse middan waa ilma kastaba qolkiisa geli oo ama laabtoob la fadhiyo ama tablet la fadhiyo runtii caafimaad ma ah midda kalena balaayo kastaana usoo geli oo waxba lala arkayn lala ogaanayn oo ilmihiiba xataa uu kalsooni isagana diyaariba ka wardoon ruux baa laga yaabaa mujrim oo way jiraan dad waaweyn oo mujrimiin oo ciyaalka markay arkaan oo soo soo raadin oo dhiho inaan kula hadlaan rabaa markaasuu ilmihiinu ciyaalku curiosity weeye waxay doonayaan inay ka wardoonaan umana arko gurigii hooyadiiba jooga uma arko dhibka soo gaaraya markaasuu ka wardoon buu dhihi markaasaa meesha lagu qabsani marka dambena waxaa laga yaaba inay la gaadho meel uusan arrinta gacantiisa ka baxayso uusan waalidkeena u sheegi karin wuxuu u sheegay uusan garanaynin laakiinse hadduu fadhiyo eh, meesha fadhiga ahaa way way way adag tahay inuu mataqaana ay socoto oo waxsii socoto oo halkaa la gaadho marka waxaan uga jeeda waxaa weeye dad baa runtiisa u fadhiisteen eh, ciyaalka noloshooda faamiliga xaaladda jirta waxaasoo intay ka baaraandegeen ayay dhaheen sidan baa ugu fiican mana lihin inay mar kastaba xaqiiqada iyo sida saxda helahayaane waxaa loo baahaya dadku ayaguna intay fiiriyaan inay wixii objection ah ama su-aal ay ka qabaan inay sideeda u sheegaan ay dhahaan waan fahansannahay waxaan isaaya isaayoo ku fiican yahay laakiinse meeshanuu ku xun yahay ee nala arka marka hadda dadka khubarada baa loo jeedaa war runtii aad sidan u dhahdeen dadkii sidan iyo sidan bay leeyihiin ama intay arkaan bay dhahaan dambe weli waxaan u aragnaa inaan saxsannahay oo sidan waan ku xisaabtannay sidana ugu fiican ama waxaa laga dhaha maya arrintaa wallahi saa markii omaana fiirinine waxbaan ka yara bedelaynaa oo waxbaan sida ka dhigaynaa marka taa horta waa muhiim in xisaabta lagu hayo oo lagu darsado loola hayo Eh, libaano haddaan usii gudubno waxyaalaha kale arrin waxaan rabnaa libaano inaan u gudubno eh, xagga eh, soomaalida libaanow waxaan maqlaynay beryahan in inagoo asyana maqlaa soomaaliya iyo waliba victoria arrimo ka jiray baa jiray oo dad soomaali oo oo waxyaalo lagu qabtay familideerka markii aad u jirtay hadda beryahan india esta aad u socota oo iyadana waxyaalaha jira naqaxanta waxa eh, jiraba dad baa xataa la xihay maalin waxay war ay soo gaadhay dad baaba xiranba xabis ku jiraba arrimaha family daycare iyo inda inda esta waxaasoo kale ah laakiinse si cad oo oo mataqaanaa darishad eh, ama diiradda naloo saaray sida minnesota inay arrintuu yara jirto oo ay ku yara ku badan tahay soomaalida iyo inuu ninkan guduudan eh, oranjiga la dhahay donald trump uu untahay inuu eh, madaxweynaha maraykanka hadda ah, inuu diiraddan saaray anugu hadda ilaahay baa lehe ma kala garan karo laakiinse waxaase jirta maal dhoweyto oo la ii soo diray oon arkay shan iyo toban ilaa haddii lagu daro mid laleeyahay wuu maqan yahay lix iyo toban qof oo aad garanayso markaad fiiriso inay wada soomaali yihiin muuqaalkooda iyo magacoodaba ayaa la xaalibay la arastigareeyey oo arrinta iyada lagu haya oo ilaa lacag gaaraysa sagaashan milyan lagu ha- haa, sagaashan milyan oo dollar lagu haystaa arrintaa marka had maalin baa ruux ii soo diray waana weli waa socotaa dadki waxaan u malaynaya waa la arastigareeyey ma- halkaa ruuxna ay sheegayana waxaa la yidhi waan raadanaya f b i waxaa ruux oo meesha joogo noo soo dir leh ma la xidhin baan u malanaya weli dadka investigation waa ku waxaan arrinta liibana u keenayaa maalin dhaweyto ayaa liibana arrin aad iyo aad iga iga yaabisay oon rajaynhayo inaan dadka moo wax dheeraada la wadaago wixii kale jira ayaa isoo martay liibanow ruux soomaali aha weliba islaam waayeel ayaa wara waxaa isoo gaaray in gurigeedii ay joogtay oo dadkeedii ehelka weliba ruux ehelkeeda ah ay la deganeen ay ku ilaalinayeen yaa muddo hadda laga joogo afartan iyo saddex maalmood ka hor laga qaaday maya waa meelban bay hadda ka dhacday meelban bay ka dhacday afartan iyo laba maalmood ka hor meel muddo laga joogo ayaa islaantaasi waayeelka ah laga qaaday gurigeedii iyo meeshii ay joogtay arrin waxayna ku jirtay arrintan indiayaska dadkii adeega siinayay ee kambanigii lagu ogaa inay adeega siiyaan dadkaan looguma talgelinayn meel ka qaadanay meel geeyaan shaqada taas ma waxyaalaha xoogga la saaray indiayastu indias waxaa weye national disability insurance scheme waa program taariikhi ah naag la dhaho eh, ra-iisul wasaare mar ahayd oo eh, julia gilaar la dhaho ayay ahayd hirgelisay waxay dadka curyaanimiinta curyaanimadu waxay soo noqotee wax aan la aragoo la maqal oo adeega bi- bi- bi- bi- iyo u fasaxday oo millions lacag mid billions ku baxayso oo haddana lacagteeda aad u badatay la rabo in la xakameeyo la rabo hase ahaatee arrintii marka eh, saas ahayd waxyaalaha ay xooga aas aaska waxaa ka mid ahaa in la awood la siiyo dadka curyaaniinta awood la siiyo waxaa lagu celceliya lagu celceliyaa ruuxu waxa uu rabo in loo sameeyo nood waxaad u malaynaysa inuu u baahan yahay aad weliba carabka lagu celiyaa ma oho waxa uu u baahan yahay ma wuxuu isagu rabo ma dhihi kartid adigu "Ma- ma- buryaan baa tahayoo anigaa wax kuu fiican oo waxaa kuu sameyn lagaa yeeli maayo haddii ay arrintu halkaa gaadho oo kasoo qad ruuxu uu naftiisa khatar ku yahay jirto taasi boroses kaloo la maray yaa jiro u baahan yahay sida dadka maskaxda xanuunsan oo kale ama ee u baahan daawo in dhakhtar u qoray oo daawadii haddayna isticmaalin ay naftooda ka targelanayaan dadka ka targelanayaan arrin borsos la maraa jiro dhakhaatiirta iyo khubarada intay fiiriyaan yaa loo sheegi markaasay ka baaraandegi markaas waxay dhiida ku xikaalada daawadii wixii qaado hadduu diidana waxaa laga yaabaa inay booliska codsadaan inay dhahaan magacaawiya marka ruuxa booliska inta u yimaado la qabto eh, xoog lagu geeyo meesha daawadii si la siiyo markaa deedna la fasaxo balse waxaan neba eba la ogolayn si loo yeelin curyaan baa tahay wuxuudana curyada ha noqotay anaa og waxa kuu fiican waxaasaan kuu samaynayaa ee qaado ma jiro lagama yeeli maayo waxaa weeye ruuxu inuu waxa uu isagu rabo in loo sameeyo arrinta marka aniga shooga ku jirta waxay midan inay islaantaasi gurigeedii iyo dadkii ehelkeeda ahaa iyo danihii laga qaaday isbuuc kadib haddana waxa la dhaho internation oo dhar lasoo qaaday dadkii iyada dad ugu dhowaa loo soo qaaday oo la yidhi khatar bay ku yihiin markaasaa afartan iyo kow maalmood guri kale oon gurigeedii ahayn aan ahayna gurigii dadka iyada ugu dhowaa yaa lagu hayay wax kale oo lagu tilmaami karo maba jiraba aakhirkiina markii dad u tageen oo maamadii meeshii guriga laga soo saaray waxay si cad sida war igu soo gaaray u tigay xoog baa la igu hayay intaasoo qoor baana ii dadka laigu celiyo ha la iga saaro meeshan waana la iga diiday marka iyada ay kasoo dhacaysana waxaa la yidhi markii laga soo qaadahayay boolis baa meeshii kasoo fasaxay si kale ugu socday marka arrinta waxaan u sheegayaa soomaaliyeed sida hadda minnesota ka socda aan dhahayna waa in la taaga daraynaya waana la waxaynaya arrintaas waxay ahayd waxa la dhaho feeding the maxay dhahay kidis program loogu talagalay ciyaalka gaajaysan inay aan kala dhexgalay ma dadkan duubay aan dhehe ma soomaaliba ma soomaali wey waa soomaali wey wax ajnabi kuma jiro Soomaali wey.
waa soomaali wey soomaali soomaaliga abduubay soomaali soomaali ka abduubas wey ha oo ruux vulnerable baa la dhahaa waayeelaha oo curyaanimo dabcan india isquuxu ma qaadan hayo mana ku jirahay hadayna curyaanimo ku jiro curyaanimaduna waxay u qaybsataa intaasoo wax waxaa la dhahaa meelaha ka mid ah calaamadda ay india is isticmaasho waxaa ka mid ahba not all disabilities are visible curyaanimadu dhammaanteed ma muuqato bar baa xagga maskaxda aha bar baa xagga fisikaalka aha ruux baa hadda laga yaaba inay afartii lagu odda ka go-an yihiin laakiinse markay maskax iyo caqli noqoto kaa wa- kaa caqli badan oo wax walba sheegi adaa weli ku watay marka qofkan suu ku soo qofkan kale uu kaxaynayo waxay ahayd inuu adeeg uu samaynayo adeega adeega asaga ee ndis-ta ayuu u samaynayay oo uu arrin u samaynaya marka xaddii si aniga iila muuqato eh, xaddii buu dhaafay haddaan hadda adiga ah, aad wax ama hala ii soo kaadiro ama anigu aan ku dursado aan ku dhaho waxa iyo waxa ii qabo haddaad ku darsato eh, gurigayga hadda aan ku dhaho wax ii nadiif ama cunto ii kari haddaan ku dhaho haddaad ku darsato inaad gurigii fuyihiisa hayso oo aad eh, igu xidhi wallahi ila mugtiba macnaha miisaalaan oo ma- mari hadda saa mee ka lahaday Balse waxaan ka hadlayaa tusaale usoo qaadanaya Waayo.
wixii laguu idmay Ah, wax yaad waxaad ku darsatay wax kale Kaloo oo kaloo meesha ku siyaadaan jirin meesha ku ha jirin.
ha oo laguna fasixin waayo.
aadan weydiinin waxa ugu sii muhiimsan waxaa weeye ruuxa waxaa awoodiisa dadka soo qaatirada waxa waa u baahan yahay waxaa lagama maarmaan aha inaad dadka ugu dhow ama dad kalo madax bannaan xataa haddaad u malaynayso ka ugu dhow inuusan awooddaa lahayn ama wax kastaba uu jiro dad kale oo madax bannaan inaad raadiso oo tiraada arrintan ila arkay arrintanaa jirta waxaan u arkaa inay ruuxan eh, saa saa u fiican ama ruuxii ugu dhowaa inuusan wixii ugu wanaag u samaynaynin dadka madaxa bannaanow ama ha noqoto soomaalida kaleete ama ha noqoto dadka ajnabiga dow ama hay-adaha dowladda ajnabiga ha noqoto in loo sheego oo la dhaho arrintan yaanu samaynay sidanaanu u samaynaynaa nala arka waxaa la yihahdaa independent ruuxa waxay arrintaa marka ma marka waxaan ugu soo- soo ururinayaa libaano labadii wax ma ma noogu sheegi karta maxaa kusoo dhamaanaysaa arrintii sida la ii sheegay eh, maamadii meeshii rescue baa lagaga sameeyey booliska loo yeeday booliska yimid iyadii baa loo qabtay turjumaan soomaali aha la yidhi yaad rabtaa xageed rabtaa inaad joogto ma gurigan aad joogtay iyo meeshan lagugu hayay baad rabtaa inaad sii joogto mise dadka ku yimid baad raa inaad raacaso waxay tiri "Mee dadkan ii yimid baan rabaa inaan raaco dadkaasi si walbaan oola hadlay oon ku idhi "Ig- iga celiya meeshaydii iyo gurigaygii iyo dadkaygii way iga diideen markaasaa sidii arrintii ay ku waxaystay waxyaalihii kalena weli waa socdaa oo waa lasa waxya ee waxaan hadda u sheegaya waxay tahay soomaaliyay haddaanu un idhaahno markii sooshkale nagu ifiyo aanu complain bilowno oon ee sheegasho bilowno maxaana loogu ifinayaa aan idhaahno asaa ruuxu markaad aragto inuu khalad samaynaya aadan la hadlin markaad aragto waxaasoo kale iyo wax u dhow waan hubaa kuwo badan oo saasoo kale ah inay jiraan oo hadda naloo sheegaynin sababtoo ah weliba arrintan hadda india ista communitygeenna eh, family daycareka ugu badnaa ayay aad iyo aad ugu badan bana jira waxyaalaha aan maqlo anigu kuma jira arrintan nin ku jira ma ogi. mana yungurina igama gelin sababtoo waxaan arkay inay tahay arrintu arrin dhib badan inay tahay dad dad curyaan ah oo disability qaba oo u baahan in la caawiyo ayaa adiga waajibkooda ku fuulayaa arrin sahlan marka ma aha. waxaan si fiican loo soo dhici kara maaha marka laakiinse waxyaalaha aan ku maqliyban waxaa kamid ah waxbaa la kala xaday waxbaa la kala qaatay kuwaa wax lagu sameeyey kuwaa lacagtiisii ah, wixiisii adeegiisii wax qalada loo isticmaalay intaas oo kun baa eh, lagu dhameeyey muddo bilood intaasoo kala lacagaa ruux dadkaasna intaan ka faacay loo qoonday waxaa la dhihi eh, labayo toban bilood baa lacagta lagu qoondeeyey barga qaarkoodna waa la magacaabay waxaa la dhihi waxaaba lagugu samayn karaa waxaasa lagugu samayn karaa markaase kuwa qaarkood waxaa leeyahay lacagtii dhannayd ee loogu talagalay labayo toban bilood ruuxan adeeg loogu fuliyo ayaa laga yaaba inay lix bilood toddoba bilood inay ku dhammaataba ruuxi marka uu soo istaagay ruuxii shalayto intaas adeega loo qabanayay oo laga badbadinayay yaa laga yaabaa inuu eh, shan bilood u dambaysay ama wax uu banaanka soo istaagay wax u imaanaya jirin Eh, waxyaala oo kuwa qaarkood lacaga lagu kharash garaynayo waxyaala aan munaasab ahayn oo mararka qaar- adugu wax aad u socda iyo haddana waxyaala la yaab kala waxaa wax kala xamida waxyaala aan aad u maqlo waxaa kamid ah ugu soo waawaayo waxbaa la kala xamida waxaa loo tegi ku kalaa saxiixi ku kalaa ka daba tegi uu ka saxiixan kubaa u shaqo u qaban wax un adigu aad yaabiso yaqyaqsi ah yaa ka socda marka soomaaliyay markii eh, ceebteenu ay soo baxdo oo dariishada diiradda macalisa laga saaro yaan la kumbaal garanayaan nin annagaa naloo jeedaa yaa la dhihi ruuxa khaldan waa in khaldka loo sheego haddana khaasatan eh, maba dhahayo dad kaleto ajnabi ah ha lagu sameeyo laakiinse haddana waxba waxbuu kasii daran yahay ruux soomaali ah oo haddana waayeel ah oo haddana haween ah inay waxaasoo kale lagu sameeyo waa wax runtii aad iyo aad u fool weye gebagabadii barbaankeena ayaanu soo gaadhnay diimaanow inta aanu ka kulmayna dhegeystayaal talaalada dambe sidaa iyo maca salaamo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ah.
You've been listening to a 3CR podcast produced in the studios of independent community radio station 3CR in Melbourne, Australia. For more information, go to allthews.3cr.org.au.